بsم الlh الرحmن الرحيم qال الإmام النwوي رحimه الله bab بيان أنa السuنة إda قيila للمستأdن mن أnt أn yquula فulan wuxuu baabu yahay caddaynta أna الsuنaةa sunnada إidaa qiila lilmusta'dini haddii lagu yidhaahdo midka idan weydiisanaya man anta adigu waa kuma an yaquula inuu yidhaahdo fulaanun waa hebel sidaasaa sunnadu tahay fayusamii nafsahu naftiisa ayuu magacaabayaa bimaa yucrafu bihi wixii lagu garanayo ayuu ku magacaabayaa min ismin oo magacah ow kunyatin ama kunya ah wa karaahati qowlihi iyo wuxuu kaloo bayaani caddayn u yahay karaahiyada qowlkiisa ah ana inuu yidhaahdo ana wa naxwiha iyo wixii la mida sheikhu raximah llah fii hada albaab wuxuu leeyahay wuxuu baabu yahay in la caddeeyo sunnadu inay tahay qofka hadduu qofka musta'dinka ee idanka dalbaya haddii la weydiiyo man anta inuu yidhaahdo hebel sidaasaa sunnadu tahay waa inuu yidhahdo waa hebel uusan dhihin aniga aniga magac maaha man anta haddii lu yidhaahdo waa inaad sheegato wixii lagugu yaqaan ee magac ah ama kunyo ah ama naaneys fa yusamii nafsahu naftiisu wuxuu ku magacaabayaa bimaa yucrafu bihi wixii lagu yaqaanay bimaa yucrafu bihi maxaa ku baxaya waxaan lagu aqoonin haddii maalan magaca macruufa uu ku yahay ee kunyadiisaba aan la garanayn sax maahan inuu kunyo sheegto kunyaan la aqoonin kunyaan la aqoonin waxay la mid tahay ana qofka inuu leeyaho kale wixii lagu yaqiinay oo gurigaas ama qofkaas idanka uu ka dalbaya oo ku yaqiin u sheegaya bimaa yucrafu bihi min ismin magac aw kunyatin ama kunya laqabkuna waa la mid hadduu leeyahay laqab ama neenaas macruufa oo lagu yaqaano ayaduu sheeganaya waa u bannaantaha inuu sheegto wuxuu kaloo baabu yaha buu yidhahday in la caddeeyo karaahiyada qowlkiisa ah ana wa naxwiha markuu jawaabayo inuu yidhaahdo ana man anta inuu yidhahdo ana waa kuma markii la yidhahdo inuu yidhahdo aniga maxaa soo kordhisa markaad tidhahdo aniga waxba maadan soo kordhin qofkan ku dhahayo waa qof ma waa qofka istiidaan weydiisanaya wuxuu rabaa inaad isku sheegto oo ku garto aniga garasho maaha wax lagugu garan kara maaha sidaa darteed waa makruuh in la isticmaalo kelimadda ana marka istiidaan la dalbayo can anasin radi allahu canhu fi xadiidihi lmashhuur fi lsra xadiidkiisa caanka ah ee ku soo arooray fi lsra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam uma sacida bi jibriilu kadibna jibriil baa wuxuu ila koray buu yidhi ila asamaai dunya samada addunyo fastaftaxa wuxuu dalbay in loo furo faqiila waxaa la yidhi man haada qaala wuxuu yidhi jibriil ana muusan dhihin markay malaa'igtu ku yidhaahdeen man haadaa yaa waayo midkan istiidaanka dalbaya jibriil wuxuu yidhahdee jibriil qiila waxaa la yidhi waman macaka yaa kula socda qaala muxamadun uma sacida ila asamaai aaniya kadibna wuxuu koray samada labaad fastaftaxa wuxuu dalbay in loo furo qiila waxaa la yidhi man haada qaala jibriil qiila waman macaka qaala muxamed wathaalia waraabica wuxuu koray samadii saddexaad midii afaraad wa saa'irihinna iyo samaawaadka dhammaantood intii soo hartay wa yuqaalu waxaa la leeyahay fii baabi kulli samaain samo walba albaabkeed waxaa la leeyahay man haada fayaquulu jibriil samo walba u tago waxaa la weydiinaya man haada markaasuu leeyahay jibriil muttafaqun calayhi wacan abi darin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kharajtu leylatan waxaan soo baxay habeen min allayaali habeenada ka mid ah faidaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yamshii waxdah waaba nebiga calayhi salaatu wasalaam oo keligii socda fajacaltu waxaan gudagalay amshi inaan soconayo fii dilli lqamari dayaxa harkiisa inaan ku soconayo faltafata nebiga calayhi salaatu wasalaam gadaal buu soo fiirshay yacnii dayaxa harkiisa wuxuu ka wadaa meel har ah oo dayaxa iftiinkiisa uu ka hoos galay suusa nebiga u arag calayhi salaatu wasalaam ama uu iskaga qariyo faltafata gadaaluu soo fiiriyey fara'aanii waa i arkay faqaala wuxuu yidhi man haada faqultu abudar ana muusan dhihin markii la yidhi man haada faqultu abudar muxuu sheegtay kunyadiisii lagu yaqiinay macruufka uu ku ahaa magac ma ahan waa kunyadiisa maadaama abudar radi allahu canhu waa macruuf bilkunya wuxuu sheegtay magacii macruufka uu ku ahaa ee lagu yaqiinay oo ah kunyada muttafaqu calayhi wa canhu mihani radi allahu canha qaalat waxay tihi ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam waxaan u imid nebiga calayhi salaatu wasalaam wahuwa yaqhtasilu asagoo qubaysanay wa faatimatu tasturuh faatimana ay asturayso nebiga calayhi salaatu wasalaam fa qaala nebigu wuxuu yidhi man haadihi tani waa tuma faqultu waxaan idhi ana ummu haani aniga ummu haani baan ahay waxay tidhi ana ummu haani sidaasaa loo baahan yahay in loo jawaabo markii lagu yidhaahdo man haada ama man haadihi qofku waa inuu magaciisa sheego uusan dhihin aniga wacan jaabirin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u imid fadaqaqtu lbaaba albaabka ayaan garaacay faqaala wuxuu yidhi man haada faqultu waxaan idhi ana faqaala ana ana kaannahu karihahaa waxaad mooddaa nebigu inuu dhibsaday calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi ana waa dhaajiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam hadalkiisuu ku celceliyey markaasuu yidhi ana ana qofkana marka warkiisa la dhibsado mararka qaar waa laga daba dhahaa kelimaduu yidhaahdo ayadoo lagu dhaajinaya hadalkiisa wuxuu yidhi ana ana waxaad mooddaa buu yidhi inuu karaahiyeystay nebigu sala allahu calayh wasalam dabcan waa karaahiyeysta waa dhibsaday kelimadda jawaabta ana nebigu waa dhibsaday calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi ana ana xadiidkan wuxuu tusinayaa kelimadda ana in lagu jawaabo inay tahay makruuh maadaama nebigu dhibsaday calayhi salaatu wasalaam mana ka mid ahan min aadaabi alisti'daan markaad idan weydiisanayso inaad ku jawaabto ana ee aadaabta isti'daanka waxaa ka mid ah haddii lagu yidhaahdo qofka haddii lagu yidhahdo yaa waayo waxaa albaabka garaacaya waa inaad tidhahdo waa hebel oo magacaada aada sheegato haddaad magacaagu macruuf yahay ama magaca lagugu yaqaan haddii magacaagu uusan macruuf ahayn oo kunyada aada macruuf ku tahay inaad kunyada sheegato laakiin ana aadan ku jawaabin iyo wixii la mid ah ana waxaa la mid ah markii la yidhahdo yaa waaye haa in la yidhahdo haa haa jawaab ma ahan ayaduna ana waxay la mid tahay anay la mid tahay haa haddaad tidhahda maadan jawaab waa qaylisa un mana lagu weydiinin inaad dhawaaqda ee waxa lagu weydiiyey ciddaa tahay qofkaa taha lagu weydiiyey waa inaad tidhahda waa fulaan baabu istixbaabi tashmiiti alcaatis wuxuu baab yahay istixbaabka in loo duceeyo qofka hindhisa idaa xamida allaha tacaala allah hadduu mahdiyo wa karaahiyata tashmiitihi wuxuu kaloo baabu yahay inay makruuh tahay in loo duceeyo idaa lam yaxmad illaaha tacaala hadduusan alla mahdin wa bayaani aadaabi tashmiiti waalcutaasi waatahaa'ub wuxuu kaloo baabu yahay caddaynta aadaabta ducada oo qofka hindhisa loogu ducaynayo waalcutaasi iyo hindhisada waatahaa'ubi iyo halaaqada aadaabtooduu baabu yahay can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi ina allaha yuxibu alcitaas ilaahay subxaanah wa tacaala waa jecel yahay hindhisada wa yakrahu tahaa'uba allana wuxuu karaahiyaystaahuu necab yahay halaaqada faidaa catasa axadukum axadkiin hadduu hindhiso waxamid allaha tacaala alla uu mahdiyo kaana xaqan calaa kulli muslimin waxaa xaq ku ah qof walboo muslima oo samicahu maqla an yaquula lahu inuu ku yidhaahdo yarxamuka allah qof walba muslim oo maqla waxaa ku waajiba inuu yidhaahdo yarxamuka allah wa ama tahaa'ubu amaa halaaqadu fainamaa huwa min ashaytaan shaytaan xaggiisay ka ahaatay faidaa tahaa'aba axadukum axadkiin hadduu halaaqoodo falyaruddahu ha celiyo ma stataaca intuu awoodo faina axadakum axadkiin idaa tahaa'aba hadduu halaaqoodo daxika minhu shaytaan shaydaanaa ku qoslaya shaydaanaa ku qoslaya sababtoo ah dacfigiisuu ku qoslaya waxay yidhahdeen culummadu halaaqadu waxay ku tusinaysaa dacfi iyo kasal qofkaasi uu ku sugan yahay daalaa ka muuqda waa daalan yahay kasalaa hayo markaasuu afka kala taagaya markuu afka kala taago halaaqoodo shaydaan waa qoslaaya maxaa yeeley shaydaanku waa cadowbo dacfigaagu ku farxaya kasalka iyo daalka ku hayo ku farxaya wuu qoslaya saa darteed nabiga alai slat slam wuxuu yidhahd intuu awoodi karo qofka ha celiyo axaadiidda qaarna waxaaba ku timid inuu gacanta afka saaro afkiisa inuu gacanta saaro maxaa yeele shaydaanka afka ka gelaya waana kugu qoslaa waana kaa gelaya marka waa cadowga inaad afkaaga ka ilaashato oo markaad halaaqooto afka gacanta saarato intaad awoodi kartana aad celiso we amaa hindhisadu waxay yidhahdeen culammadu ilaahay waa jecel yahay maxaa yeele hindhisadu caafimaad iyo nashaaday ku tusinaysaa waa ka duwan tahay halaaqada saa darteed ilaahay hindhisadu waa jecel yahay halaaqadana ilaahay subxaana wa tacaala waa necab yahay qofku markuu hindhiso waxaa la sharciyey inuu yidhahdo alxamdu lilah sababtu waa maxay hindhisa hindhisadu caafimaad ay ku tusinaysaa waxay kaloo hindhisadu ku tusinaysaa bira culummadu waxyaabo wasakha oo qofka ku jiray ayaa soo baxaya markuu hindhiso markaasu wuxuu ka helayaa caafimaad sixuu ka faa'iidaysanayaa nicmadaas marka waa inuu ilaahay uga mahdiyo oo uu yidhaahdo alxamdu lilah markuu hindhiso rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari ayaa wariyey wa canhu radia allahu canhu ay can abi hurayra can الnabiyi slى اllahu عalيه waslm qaala wuxuu yidhi idaa caطasa axadukum axadkiin hadduu hindhiso falyaqul ha yidhaahdo alxamdu lilah walyaqul lahu akuuhu walaalkii ha ku yidhahdo aw saaxibuhu ama saaxiibkii yarxamuka allah saas ha ugu duceeyo faidaa qaala lahu hadduu ku yidhahdo yarxamuka allah falyaqul ha yidhaahdo kii hindhisay yahdiikum اllahu wayuslixu baalakum yahdiikum اllahu allaha idin hanuuniyo wayuslixu baalakum baalakum bimacnaa waa xaalakum xaaladiinnana allaha hagaajiyo sidaa ha ugu duceeyo xadiidkaa nebigu wuxuu yidhahday hadduu yidhaahdo alxamdu lilah axadkiin hadduu hindhiso ha yidhaahdo alxamdu lilah saaxiibkiisna ama walaalkii ha yidhaahdo yarxamuka allah in la yidhaahdo yarxamuka allah waa waajib oo loogu duceeyo ducadaas laakiin waa markuu yidhaahdo alxamdu lilah xadiidkaana waa tusinayaa inay waajib tahay xadiidkii ka horreeyana waa tusinaya kaana xaqan calaa kulli muslimin samicahu an yaquula lahu yarxamuka allah bal xadiidka hore wuxuu tusinayaa in la yidhaahdo yarxamuka allah inay tahay fardu cayn oo qof walba laga rabo oo aysan ahayn fardu kifaaya dadka qaar hadday la yimaadaan kuwa kale uu ka dhacayo maxaa yeele wuxuu nebigu yidhi waxaa xaq ku ah qof walba oo muslimahoo maqlaa haddii toban qofii ay maqlaan qofkan markuu hindhisay ee uu yidhi alxamdu lilah hadday toban qof maqlaan maalan tobankaba maxaa laga rabaa inay yarxamuka allah yidhaahdaan hadday qaar yidhaahdaan kuwa kale aysan dhihin intaan dhihin ma ka dhacaysaa ka dhici mayso maxaa yeele way maqleen mar hadday maqleenna waa ku waajib inay ugu duceeyaan biraxma oo yidhaahdaan yarxamuka allah waxaa kaloo xadiidka hore ku jirta maqalku inuu shardi yahay calaa kulli muslimin samicahu hadduusan maqlin maku waajiba inuu yidhaha yarxamuka allah waajibkuma ahan waxa uu leeyahay waxaa la leeyahay hadduusan maqlin ma hindhisada mase waa alxamdu lilah hindhisada miya mase waa alxamdu lilah inuu yidhi in kale waa alxamdu lilah ama hadduu hindhiso alxamdu lilahna aadan ka maqal dhihi maysid yarxamuka allah maxaa yeele goorka yarxamuka allah la leeyahay waa markuu ilaahay ku mahdiyo kadib hadduusan ilaahay ku mahdin yarxamuka allah la dhihi maayo marka waxa la maqlayo waa inuu ilaahay ku mahdiyo qof walbaoo muslima oo maqla qofkii hindhisoo dhahaya alxamdu lilah waxaa ku waajiba inuu ugu jawaabo yarxamuka allah waxaad maqlaysana marka waa kelimada alxamdu lilah asigoo dhahaya hadduu alxamdu lilah dhihi waayo axaadiiday noogu imaanaysa wacan abi muusa alashcari radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qaala samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam yaquulu idaa catasa axadukum axadkiin hadduu hindhiso faxamid allaaha alla uu mahdiyo fashamituuhu u duceeya tashmiidku waa ducaa u duceeya fain lam yaxmad illaaha allah hadduusan mahdin falaa tushamituuhu ha u ducaynina hadduusan ilaahay ku mahdin ha u ducaynina rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey wa can anasin radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi catasa rajulaani waxaa hindhisay laba nin cinda anabiyi sala allahu calayhi wasalam fashamata axaduhumaa midkood waa duceeyey walam yushamit alaakhara midka kalena ma ducayn faqaala aladii lam yushamithu midkaanan ducayn buu wuxuu ku yidhi faqaala aladii lam yushamithu midkii uusan nebiga u ducayn baa wuxuu yidhi catasa fulaanun hebel waa hindhisay fashamatahu waad u ducaysay wa catastu waan hindhisay falam tushamitnii imaadan ducayn faqaala nabigu sala allahu alay waslm wuxuu yidhi hada xamid allah ninkan ilaahay buu ku mahdiyey wa inaka lam taxmad illaaha adigana ilaahay kuma mahdin farqigaasaa idin dhexeeya ninkan ilaahay buu ku mahdiyey adiguna ilaahay kuma mahdin kii marka allah ku mahdiyey yidhi alxamdu lilah nebigu waa u duceeyey sala allahu calayhi wasalam midkaan dhihin alxamdu lilah umuusan ducayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa sheegtay marka ninkan loo duceey hebel waa u ducaysa yidhi anigana imaadan duceey nabiga u jawaabay alayh salaatu wasalam wuxuu yidhi hebel allu kuma hebel ilaahay buu mahdiyey adiguna maadan mahdin muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim ayaa wariyey wa can abi hurayrata radia allahu canh qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa idaa catasa hadduu hindhiso wadaca yadahu gacantiisa wuxuu saaraya owthawahu ama maradiisa calaa fiihi afkiisa wa khafada ow qada bihaa sawta wuxuuna ku qarinayo codkiisa codkiisa hoos ugu dhigaya marada ama gacantu afka saaranaya asoo codka hoos ugu dhigaya shaka raawi raawigaa shakiyey ma wuxuu yidhi khafada ama qada labadaa kelimadood mid ay tahay ayuu raawigu ka shakiyey laakiin labada kelima waa isku dhow yihiin khafada codkuu hoosu dhigay iyo qada codkuu qariyuu hoosu dhigay waa isku dhow yihiin xagga macnaha rawaahu abu daawud watirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiix xadiidkan waxaa laga qaadanayaa aadaab ka mida min aadaabi alcudaas oo haddii la hindhisayo ama qofka uu hindhisaayo waa inuu maradiisa ama gacantiisa ku aadiyo afkiisa si codka uu hoos ugu dhigo faa'iide kalena waa ku jirtaahoo qofka markuu hindhisayo waxaa laga yaabaa inay wax ka soo haadaan afkiisa ay wax ka soo baxaan waxaa ka soo baxayana inuusan dadka gaarsiin oo hadday wax ku dhacayaan gacantiisa ay ku dhacaan ama maradiisa ay ku dhacaan laakiin dadka kale uusan fanfaniin gaarsiin ayadana waxa waay faa'iidadaasay leedahay waxaana xadiidka laga qaadanayaa hindhisada in lagu dadaalo in la qariyo intii codka hoos loo dhigi karo oo aan dadka looga naxsan cod weynin badan oo lagu hindhisayo dadka qaar markay hindhisaan masaajidka dhan waa laga naxayaa afkiisuu furanayaa looma baahno waa inaad isku daydo inaad codkaaga qarin karto oo inta awoodi karti aad codka hoos ugu dhigtid sida nebiga uu samaynaya calayhi salaatu wasalaam wa khafada aw qada bihaa sawta wuxuu ku qarinayo codkiisa codka hoos ugu dhigaayo waxyaabaha kaa saacidaya inaad codka hoos u dhigtana waxaa ka mid a inaad marada ku aadiso ama gacantaada aad afka ku aadiso waxay ka qayb qaadanaysaa hoos u dhigidda codka wacan abi muusa radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana alyahuudu yahuuddu waxay ahaayeen yatacaatasuuna kuwa hindhisada iska keeno ishindhisiiya cinda rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam yarjuuna waxay rajaynayeen an yaquula lahum inuu ku yidhaahdo yarxamukum ullah saasay ka rabaan nabigay waxay ka rabaan inuu raxmo ugu duceeyo markaasay hindhisada iska raadinayaan fayaquulu markaasuu nabigu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam yahdiikum allahu wayuslixu baalakum allah idin hanuuniyo xaalkiinana alla hagaajiyo maxaa yeele ayagoo kale waxaa loogu ducaynaya bilhidaaya waa kufaar waay waa gaalo raxmad ayaa loogu ducaynayaa muslimiintaa loogu ducaynayaa xadiidka marka waxaa laga qaadanaya qofka muslimka ah ee hindhisa inaad dhehaysid yarxamuka allah hadduusan muslim ahaynna waxaa lada yahdiika allah allaha ku hanuuniyo rawaahu abu daawud watirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiix وعن أبي سعيid الkhudriي رضي الله عنه qاala wuxuu yihi qaala rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم إida تaثaءba أxadكم أxadkiin hadduu halaaqoodo falyumsik biyadihi gacantiisa ha ku qabto calىa fiihi afkiisa afka gacanta ha saaro faإna الشhayطaana yadkulu maxaa yeele shayطaankaa gelaya xadiidka hore waxaan kusoo marnay إida تaثaءba ضaxika minhu الشhayطaan xadiidkan wuxuu leeyahay faإna الشhayطaana yadkulu labadaba waa samaynaya shayطaanku afkana waa ka gelayaa waana ku qoslaya waa kugu ciyaaraya waa jaasjaasi ciyaar waa maxaa yeeley wuxuu kaa helay nuqtadu dacfi meeluu kaa daciifsadu arkay meelaad ka liidanta oo ka jilcan tahay buu arkay meeshaasoo kale wuxuu isku dayayaa inuu ka faa'iidaysto halkaasna uu kaa dhibaatay oo kugu jaasjaaso saa darteed nebiga calayi slat slam wuxuu noo sheegay waxa looga badbaadayo jaasjaaska shaydaanka iyo ciyaarta shaydaanka qofka uu ku ciyaarayo markuu halaaqoonayo xalkuna waa maxay laba xalaan adilabada xadiid nebigu ku sheegay alayh salatu wasalaam marka koowaad intaa awoodi karta inaad celiso halaaqada falyaruddahu ma stataaca intuu awoodi kara ha celiyo marka labaadna haddii ay dhacdo inaad halaaqooto afka gacanta saar haddaad afka kale taagto adoon gacanta saarin fa ina shayطaana yadkhulu shaydaankaa galaya marka shaydaanku waana gelaya waana kugu qoslaya sidaa darteed qofka waa inuu intuu celi karo celiyo halaaqada hadduu celi waayana waa inuu afka gacanta saaro si shaydaanka uusan uga gelin rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin